waa hagaag haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aad toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine moxamed ay u sheegtay baarlamaanka dalka kenya in dowladaha soomaaliya iyo kenya ay ka wada hadlayaan muranka labada waddan ee dhinaca xadka badda ah islamarkaana ay doonayaan inay xalliyaan si soomaaliya uga laabato dacwad ay hore ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee haig dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ka noqonin in dacwadda ka dhanka ah kenya laakiin uu furan yahay wadahadal ay la gasho dal kasta oo daris ah ama ay arrini kala dhexayso haddaba wararka la xidhiidha muranka badda ee soomaaliya iyo kenya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay taliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliyeed admiraal faarax axmed cumar faarax qare haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliyeed oo ah hay-ad madax bannaan kusoo dhowow admiraal faarax barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga aada iyo aadaan ugu dhawaay waa mahadsantihin
marka ugu horreysa bal waxaad nooga warantaa muranka ka taagan xuduud badeedka soomaaliya iyo kenya mawduucaas asaga ah mawduuc horeeyo ahay welina socda marka ugu horeysa xuduudda annaga iyo kenya maanta noo dhexaysa waa tii ingiriiska iyo talyaanigu shan iyo lab kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii ay ku heshiiyeen taasay ahayd dabadeedna kun iyo sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii ayay calaameeyeen xuduudahaas halka badda xuduudu ka gasho raaskambooni laba miil ka koofureeya waxaa halkaa lagu suray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal sagaal iyo labaatankii calaamadi sagaal iyo labaatamaad oo ah minaarad dhagax ka samaysan waa gartay halkaas ayaa xuduudda dhulka iyo badda labada diribadood oo talyaani iyo ingiriis halkaasay ahayd haddii lamada dawladood lamadii dawladood oo isticmaalka ka baxeen halkiibaa xuduud u noqotay iyadoo la raacayo qaanuunka dawliga iyo kan annagaba noo dhigan dhinaca badda xuduuddu waxay ka noqonaysaa sida soo socota xariiqin xeebta ka baxda oo quman oo xagga badda aada oo labada dhinac wa xusimaysa lamada dawladood deriska islahoo dhinaca isku haya xariiqin wax cusimaysoo badda xaggeeda u socota ayaa xuduuddu ay tahay idoo la cuskanayo un kalo qaanuun dawliga badda labadii dawladoodoo meesha ka tagtay oo horena way isla waafaqsanaayeen ilaa dawladdii dhexe soomaaliya intay jirtee kenyana way isla waafaqsanaayeen kenyana arrintaas xataa unada waan way u sheegtay mar hore inay sidaa tahay hase yeeshee waqtigii dambeeyey oo lamadii kuwa wixii ka dambeeyey gaar ahaan mandiqada waxaa laga helay shidaal baa laga helay shidaalkaas markaa dawladda aan diriskana nahay walaalahana nahay ee kenya waxbay ka bedeshay xuduuddii xaggeygay usoo jiifisay markaa dhulkan oo badeed iyo xaggeeda aaday arrintaas ayaa horta iska hormaadka keentay asal ahaanba waa gartay dabadeed arrintii xal xal bay u baahata marka haddii uu jiro hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee kenya oo ay dhacdo in soomaaliya ay ka noqoto dacwadda badda maxay ka dhigan tahay maxaa kaloo ay ku gaari kartaa wadahadal ay la gasho kenya haddii dacwadda laga laabto hadda soomaaliya markii ugu horeysaba haddii la fiirsho qaanuun dawliga saddex walxaad baa wax lagu xaliyaa xalka kooba waxay labada dawladood inay wax ka heshiiyaan ay calaameysaan taasuna calaama u naqato adduunkana u sheegaan xalka lamaad cid saddexaad ay ku wada kalsooyin ay talada u dhiibtaan inay xukunto taladaasna ay qaataan labadu hadday suurtageli weysna maxkamad in la tago soomaaliya marka labadii hore waa u suurtageli weysay maxkamad sidaasaan ku tagnay marka wixii maxkamadii loo tegay weli weli waa yaalaan oo wax kale oo ka duwan ma hayno laakiin haddii dee dawladda kenya ay ogoshahay wadahadal in lagu naqdo ayna ogolaato sharciyada caalamka waxay qabaan dirisnimadana ay ilaaliso hadda looma baahnayn maxkamad mar hore looma baahnayn haddana go-aanka dawladda soomaaliyeed iyo warka ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda waxa u ahay arrinta inay maxkamadii noo taalo laakiin wadahadalkii inuusan xirayn haddii u mira keenahay dabcan waa gartay dacwaddan waxaa dhegeysigeeda uu ka bilaabmayaa farax maxkamadda caalamiga ee hayga saddex iyo tobanka bishan dabcan sida uu dhigayo sharciga maxkamadduna kenya waxay haysataa sagaashan maalmood si ay eh, uga soo jawaabto eh, dacwaddan loo haysto rajada marka dowladda soomaaliya ay ka qabto dacwaddan inay eh, ku guuleysato intay la eg tahay adigoo waayagnimadaada fiirinaya horta marka ugu horeysa tafaasiisha maxkamada inaan galno meesha kuma jirto maxaa yeelay eh, dagaal waa iska garanaysaa hubka cid la arkaba wada wadato cidda kale uma sheegto taas goobteedaa lagu sheegi doona laakiin guud ahaan wadada cadeed ayaan sheegaynaa waxaan cuskanayna annagu waxaan cuskanaynaa waxa qaanuunu dawli qabaan cuskanayna wayna noocaddahay xariiqin toosan oo badda aado labadayda wax noocsanaysa annagu aan bursanna malihin ee waxaan doonayna xaqayna inaan helno sida adduunyadoo dhan ay qabto taasaan ku taaganahay garaan ku taaganahay xaq baan leenahay sidaas awgeed waxaan qabaa caalamku iyo maxkamadiisu inay xaqa iska dhab taagi doonaan waa taas mataqaan arrinta aan maaragta aan filay waa gartay admiraal faarax haddaad bal dhegeystayaasha u iftiimiso dhulbadeedkan soomaaliya iyo kenya isku eh, isku hayaan badkiisa iyo inta uu leegyahay iyo waxa soomaaliya uga maqan horta marka ugu horeysa ee dhulka baddu qawaaniinay leedahay oo xadidaysa qaybteeda koowaadoo badna soo xeebta soo xigta waxaa la yidhahaa biyaha qaranka territorial water waa laba iyo toban miil laba iyo toban miilaa ku xigtoo biyaha xiga la yidhaahdo inta ka xaggaysa ilaa laba boqol oo miil badeed oo u dhiganta saddex boqol iyo toddobaatan waxaa la yidhaha e e z waa mandiqada dhaqaalaha gaarka ah oo dowladda xeebta ay iska leedahay waxaa intaas kasii xagee waxaa la yidhaha qayb kon boqol iyo konton oo continental shelf la yidhaha hoos kasta qaabishan oon kor qaabishanayn ayaduna boqol iyo konton siyaadee dhulku maya ilaa wuxuu tegi karaa saddex boqol iyo konton miil badeed ilaa lix boqol oo kilomitr meelahaas dhulka asaga ah haddii labada dhinac soola la arkaba xariiqin jiidato weliba midaan hadda kenya ay wado ay jiidato dhul aan yarayn aad u weyn ayaa soomaaliya uga dhumaya oo haddaan yareeyo oo yareeyo jubbaland dowlad goboleedkaas intay xukumto ka weyn ayaa halkaas soomaali uga dhumaya sidaas awgeed inaan xaqayna doonano waa laazimay nagu tahay waana noo muuqdaa inaan gar leenahay sidaas awgeed waddadaasaan ku taaganahay madaxweyneha noogu dambeeyey baarlamaanku ka in waddadaasaan ku taaganno xabaygin doonayno waana ku adagnahay waana gar sidaas awgeed guushu waxaan qabnaa insha allah xaqa xaggiisa inay adigto waa waa gartay bal waxaad dib noo xusuusisaa sidii ay soomaaliya eh, u dhaqangelisay sharciga badda ee low number eh, eh, soddon iyo toddoba eh, tirsigiisu ahaa iyo sida ay soomaaliya ku saxiixday eh, sharciga badaha kun sagaal boqol eh, siddeetan iyo labadii iyo iswaafajintii sharcigii kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii ayaa sharcigii badeeda u horreeyey oo soo baxay iyadoo markaa talyaanku koonfurta heestay oo dalka u diyaarinayo dowladnimo sharcigaas waxa u noqday shuruucda dowladda xorowday isuna tagtay kowdii luuli shuruucdeedii buu kamid noqday sharcigaas lix mayl badeed ayuu u ogolaay dowladda soomaaliyeed arrintaa dowladda soomaaliyeed dibay ugu noqotay lixdankii iyo lixdii midda meento kale ku samaysay sharcigeedii laba iyo toban miilay ka dhigto lix iyo toban lix kaley ku dartay hase yeeshee dowladdii kacaanka sharcigii soo baxa tobankii sebtember numbarkiisu mahay soddon iyo todobo kun iyo sagaal boqol toddobaadka labadii dowladdii kacaanku laba boqoloo miil badeeday soo jab soo jabsatay tiri waa territorial water waa biyihii qaran arrintaas sidaas ayadoo ah ayaan kamid naqana dowladihii ka qayb galay shirweynihii adduunka ee badda ee saddexaad oo uncoloska maanta lagu saxiixay magaalada mont mentoga bay ee jamaica kun iyo sagaal boqol sideetan iyo labadii wufuudaan u dirnay halkaasaan kasoo qayb galnay halkaasana kusoo saxiixnay dabadeedna waxay khasab naqatay in baarlamaankaynu aqbalo oo madaxweynehaynu saxiixo waa gartay marka waxaa soo baxday marka mushkilaas mushkilaa soo baxday weli kuma dhamayn sharcigii todoba soddon iyo todoba broblema ka soo baxday waxay noqotay sharciga caalamiga inaan waafajinaa nagu khasbanaatay waayo sharciga caalamigu sanada kuu sheegay labaiyo toban labaiyo toban iyo inta kaleo iisada u qabaa laba boqol oo mayl badeed ma qabo oo biyaha dalka ah sidaas awgeed sharciga cusubaan soo saarnay oo lambar lix iyo labaatan kun iyo sagaal boqol sideetan lix iyo labaatankii january kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii sharcigaas aska ah waxaan waafajinay uncolos sidaas awgeed ayaa sharcigii tobankii sebtembar kun iyo sagaal boqol soddon iyo to nambarkii soddon iyo tobaha kun iyo sagaal boqol todobaatan iyo laba dhig halkaasuu ku dhammaado mansuuq ku noqday faakana maanta wax kasoo qaad male sharciga hadda jira waa sharciga lix iyo labaatanka janaayo kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii oo baarlamaanka soomaaliya ogolaaday loona dira qaramada midoobay iyaduna mataqaana ay mataqaana ay ka jishay
wa waa gartay faarax waxaa jiray sanadkii labada kun kow iyo tobankii waraaqo ka dhan ahaa badda soomaaliya oo laga qaybiyey shirkii saraakiisha ciidamada dalalka geeska afrika uga lagu qabtay magaalada victoria ee dalka seychels jasiiradda seychels shirkaasi haddaanan qaldanayn waad ka qayb gashay oo waxaad ka mid ahay saraakiishii hogaaminaysay wafdiga dowladda soomaaliya maxay ahaayeen dukumentiyadaasi la sheegay inay halis ku ahaayeen badda soomaaliya mase jiraa xiriir ka dhexeeya dukumentiyada iyo sheegashada kenya badda dukumentigaas ninka soomaaliya uga wakiilahay wasiirka gaashaamiga iyo taliya xidibka soomaaliyeed aniga u ahaa dukumentigaas laba mushkiladooday xambaarsanayeen mushkilada kooba waxay ahayd soomaaliya waxay leedahay labaiyo toban milbadeed xuquuq kaley leedahana ma jiro midda labaad waxay labaiyo tobankaas kenya waxay soo jeedisay inay afar doomood oo huraysan geenayso xeebta soomaaliyeed ee xamar dushiisa ah ama dekedaba iska dhe oy amisom ku xoojinayso arrintaas weed arrinta mataqaan aad iyo aad aan uga shakinay waxaana ku yidhi haddii dooman aad nasinaysaan huraysan waad ku mahadsantihiin anaa taliya ayagiisu ciidanka badda soomaaliyeed kusoo wareejiya mayay yidhaheen waxaan dhahna sidaas hadday tahay marka ugu horaysa sharcigii ama heshiiskii amisom iyo dowladda soomaaliyeed ee africa ay wada galeen amisom badda shaqa kuma lahayn badda maraakibteeda waxaa u ilaaliya maraakibtaas mataqaan yuruba badda ku jira sidaas awgeed xaqba umalidin ee biyahayna soo gashaan waana garanayna sansaanka iyo arrinta inay mataqaan xidhiir leed arrinta raaskambon inay xidhiir leed waana dhadhay sidaasan ku diiyo doominkii sidaasaa labaiyo tobankii miilna aan ku ka qaybsoon u diidnay annagoo hirgelinayna cigayna iyo mataqaan kan u kororso dowliga arrintu sidaaseed buuqa weyn halkaasoo ka kacay dabadeedna baarlamaanka la iga yeera waa u fasiray fasirkaan baarlamaanka siina wuxuu noqday guushii la ogaayo heshiiskii dowladda soomaaliyeed qayb kamid ay lasoo gashay in baarlamaanku uusoon gabarow ka helin oo ogolaaday arrintii taasay kasoo baxday ilaa maantana soomaalida dhagaha u taagan marka cad taa ka badeed oo naga baxda amaan ogolna inaan dhiibno ma jiro warkuwaka waa gartay haddaan usoo noqdo admiraale dal weliba waxaa xeebihiisa ilaaliya ciidan qaran oo ciidanka badda ah sanado dhowaa waxaad wadeen tababar iyo soo nooleynta ciidanka badda ee soomaaliya markii aad taliyaha ahayd waxaa jira dhowr doonyood oo loogu deeqay ciidanka badda haddaad xogtaa wax ka hayso xaggee maraya qorshaha dhismaha ciidanka badda ciidanka badda xogtiisa aadan uga warhaya ciidanka badda horta waxau kaliyahay ciidamada qalabka sideed dalka soomaaliya kaliya dhibaatada ay qabaan ayuu wax ka qabaa tabardarada ay qaadaan oo wax ka qabaa koritaanka iyo fufidda loo qorsheeyaa wax uga qorshaysay okay waad og tihiin marka arrinka libalkaasa waa ku socdaa markan aniga joogana waa jireen markii anigu aan kasoo tegayana dooman kaleo turkuru keenaa lagu xoojiyo afara marka ciidanka badda hadda asal sal waa leeyahay oo ka mataqaan oo ka duulo hase yeeshee weli weli heerkaan jooga joogi jirnay iyo heer ku dhow ma aha midda kale waxaa laga maarmaana in la tixgeliso soomaaliya weli inaa furay wax kasta waad ogtihiin imbaargooga weli waa jiraa hubka waaweyn weli ma furna marka wuxuu lamid yahay hubka waaweyn oo khatarta uu kamid yahay marka taas waan ognahay waana saarantaha waana filayna inay naga degi doono hase yeeshee waa u diyaar garoobaynaa tababar badanaa socda gudaha ka socda dibadda kuwaa ka socda marka qorshihii waa jiraa calaa kulli xaal dadaalkiina waa jiraa badana sidiisa intay laagtana waan ognoo dhulkayga ay laba jeriya ka badan ugu laalaabantaa waan ognahay laakiin waxaa la yidhi ma tabar baa la guuraa mase taakaa la guuraa waxaa la yidhi taaka lama guuri kara tabar ha la guuro tabartii baan ku soconnaa laakiin waxaa mustaqbalkayna iyo qorshaynay hadafkaynu waa noo muuqdaan maalinba aan taaka iyo tilaab gelne waa gaari doonaa markaan u soconay calaa kulli haal ciidanka baddu nabadiisa waayo waa waa waa waa socdaa waa fufuha ee dadaalku waa socdaa ugu dambeyntii waxaa jira arrin kale oo ah la xiriirta kheyraadka badda soomaaliya oo dabcan marka murankan kenya uu soo baxay aad moodo in indhaha laga weeciyey waxaa jiray kaluumaysi sharci darro oo badaha soomaaliya ay maraakiib ka wadeen iyo qashin badaha soomaaliya lagu shubi jiray oo maraakiib ay ku shubi jireen arrimaha iyagu maxaad nooga biirin kartaa intaba horta waxaa uxil saaran hay-addaynaa uxil saaran haddaan ka bilaabo xagga qashinka qashinkii muddo dheer uu socda horta macluumaadkaan hayno hadda sanadkii naga kiilaa sanadkan orodkii kuma socdo macluumaadkaan hayno hamankii dooman kasoo dhici jira xeebahan waa jiraan wax badan aan soo sawiray waan ognahay waxay yihiin laakiin waxaa ku jiraa weli uma diyaar garoobin laakiin hay-ada aan la wadnaa jira in arrintaas maaragta wax laga bilaabo oo cilmiyana u diyaarsan technologiyana ahaana u diyaarsan acmahaasu marka wuu jiraan hase yeeshee waxaa jira arrin kale oo la xiriirta wasakhaynta badda waa wasakda ka imaanhaysa dhulka brotocoolkii london toddobaadka lamadii lagu guurool adduunu israacday sidii loola tacaali lahaa magaalada xamar waa weynaatay wasak fara badan baa badda ku socod oo badda nadaafadeeda hadda ayayna ahayn sidii la raba ahayn iyadana waxaan ka bilownay mataqaana baaritaan ka bilownay golaha wasaaradana mawduuc kaoran horgeynay baaritaankeyni haddana waa noo socdaa dhibaatadaasu waxay ka jirtaa magaalooyinka waaweyn oo weliba dekedaa leh badaha soomaaliyeed waxbaa ka jira intaas aan intaa uga baxo iska koobo haddaan aado marka maraakiibtii khayraadkeena guranayso sharci darrada ku isticmaalaysay haddaan galo horta marka u horeysa laba gurubay u kala baxaan kuwo waa kuwo sheeganaya inay haystaan leesimo dowlada goboleedyadu siiyeen muddadoodu ha dhamaato ama ii dhamaanine kuwa waxaasay sheeganayaan kuwo kalena maba heestaan balays beryihii burcadmadeedu jirtay ay kulkululeed gaar ahaan ilaa kow iyo tobankii ceebta waa ka fogaadeen oo ilaa biyaha soomaaliyeed ama aan dhahno e e zka wax badan kuma jirin maalkii sanadkii naga tegey wixii ka bilowda la waayay burcadmeedkii markala soo laab hadda way ku jiraan hase ahaatee waxaa jira daylada muddo badanaan wadnay dowladaha bariga afrika nala qaatay iyo dowladaha jaziiradahaasi shilinsia comoros iyo iyo morishos iyo ururaa jira oo arrintaas labadan sano ka shaqaynayay qalab badanaa xeebaha la suray qalabkaas waxala wuxuu bilaabay hadda inuu maaki badan ogaado cidda iskale inuu ogaado arrintaasaa noo socota hadda xeebaha soomaaliyeed dhawaanaan rabnaa inaan ku tixno qalabkaas maaragtay caddaynaya markabka cidda iskale marka arrimahaasaa nooga bilowday waxaan rajeynaa macluumaadkaas markaan dhamaystirno inaan mataqaan ku dacweysano xuquuqda naga maqan inaan ku dacweysano midda kale nimankan maraakiibtan yurub reer yurub ee badda ku jirta macluumaad fara badanay hayaan waan la xiriirnay ayaguna waxay leeyihiin dowladda soomaaliya si rasmiya waddadii rasmigeed haddaynu nagula soo xiriirto wax badan baanu haynaa macluumaadkaas na waa siinayna baaritaankaas dheeraa noo socda marka waxaan rajaynaynaa maalinba maalin waxbaa soo bixi doona qolyahaasu ceebtooda banaanka imaan doonta waana lala xisaabtami doonaa kolba saan horuu sheegay tabartayna iyo tilaabtayna intayna gaarsiisa ayaan ku soconaa waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay admiraale ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga aad baad idinla mahad celinaya inaad dhibaatadana weydiisaan waxa ka qabno dunkanaad u sheeg idinkuna waa kumahad intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofonka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay muranka dhinaca badda ee ka dhex oogan soomaaliya kenya iyo arrimaha la xiriira biyaha soomaaliya waxaana barnaamijka marti noogu ahaa taliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliya ahna guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed admiraal faarax cumar axmed faarax qare intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyaad umaatanyay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfonka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington